halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba efemyada magaalooyinka qaar ka mid iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaaliyo tobanka bisha ogost sanadka labada kun sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah maxamed balaan xasan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mida warbixin aan ku falanqaynayno heshiiskii ay dhowaana dhinacyada dalka suudaan kala saxeexdeen
waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayid ah suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo saddex sano muddo ku dhow qaadanaysa xukunkana loo qaybsaday milatariga iyo rayid ahaan muddo ka midana waxa weye milatarigu maamuli doono
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xisbiga waddani ee somalilan oo shalay ka baxay heshiis ay dhowaan gaareen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka maadaamaay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aanay sidiisii u raacin annaguna mowqifka waddani waxa weeye waannu ka baxnayoo heshiiskaasu nama qabto waxa weeye waannu ka baxnay heshiiskaasu uma xidhnay waxaase aannu ogollahay
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka reer jabuuti iyo weliba sannadkan sida ay uga xagaabaxeen magaalada cali sabiix qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo marka horese ku soo dhowaada warkii caalam
koox muhaajiriin ah ayaa ka booday doona kuwa waxbadbaadiye ah oo laga leeyahay dalka sbain axaddii shalay xililaasha kuwa dadka ajaanibka ah qaabila ay wateen uu ku sugayey goobtii laga soo dejinayay dekedda dadkan sogolootiga ayaa isku tuuray badda islamarkaana u dabaashay dhinaca jasiiradda ku taala dalka talyaaniga ee lambadusa waxaana intaasi kadib ka daba booday amaba ka daba tegay howlwadeennada dadka soo badbaadiya islamarkaana dib isoo celiyey markabkan oo ay wataan dadka muhaajiriinta soo badbaadiya oo ay saaran yihiin boqol iyo toddoba qof ayaa markii dambe ku soo xidhay jasiiradda lambadusa xilli wasiirka arrimaha gudaha dalka talyaaniga matteo salvini oo ku ad adag dadka sogolootiga uu diiday in markabka uu soo xidho halkaasi iyadoo taasina ay keentay in ay badda ku sugnaadaan muddo toddobiyo toban maalmood ah kooxahan wax soo badbaadiya ayaa sheegay in ay jirto cabsi iyo weliba rabshad islamarkaana ay xakamayntoodu ay sii adkaanayso
koox lala xiriiriyey isis qaybtooda dalka afghanistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax lala beegsaday aroos ka dhacay magaalada kaabuul ee caasimadda dalka afghanistan halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan saddex iyo lixdan qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan boqol saddex iyo siddeetan kale dadka ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay arooskan la qarxiyey ayaa u badnaa bulshada loo yaqaano hazara oo ka mid ah dadka shiicada nasraad raxiimi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyey tirada dadka uu galaaftay qaraxaasi sidoo kalena sheegay in dumar iyo carruur ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay jimciyadda qurumaha ka dhexeysa ayaa sidoo kale weerarka arooskaasi lala beegsaday ku tilmaantay fal argagax leh oo ka dhana shiicada afghanistan iyagoo intaasi ku daray inay hore u diiwaangeliyeen dhowr weerar oo dadkan ka dhan aha
subax waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a aan ku bilowno dhinacayo magaalada hargeysa xisbiga mucaaradka ee somalilan ee waddani ayaa shaaciyey maalintii shalay inay guud ahaanba ka baxeen heshiiskii qabsoomidda doorashada ku aadanaa ee ay dhowaan wada gaadheen xisbiyada iyo xukuumaddu dababa warbixin murtaasi ku saabsan waryahayaga magaalada hargeysa sagaal mustafa xasan nuur ayaa noo soo dirtay
hogaamiyaha xisbiga mucaaradkaee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa sheegay inay guud ahaanba ay ka baxeen heshiiskii dhowaan ay gaadheen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somalilan heshiiskaasi oo ku saabsanaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka waxaa aada wax loogu qoslaa oo la yaab leh heshiiskii madaxweynihii hurmiidka ka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay saddexdii xisbi qaran gudoomiyaashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyaashoodii ay wax ka saxeexeen ee aan qaranka cid u maqnayn ee beesha caalamkuna inagu uhelisay ee markhaatiga ka ahayd ee inagala shaqaysay in la yidhaahdo inanbaa loo yarabaa diidayoo yidhi waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaasoo dhan waxay isku raacda waa sharci darro oo wax aad loola yaabo oo lagu qoslo wuxuu odhan karaa ma diidayno wuxuu odhan karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa looyar ahaan ama sharci yaqaan ahaan qofka sharci yaqaankee aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiinse heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diido ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa keliyahoo wax ka bedeli karayoo diidi karayey heshiiska ama burin karayay ama laali karayey diidmada goluhu diido xisbiyada mucaaradka aanu ka midka nahay way ugu talagaleen hadduu goluhu diido qodob ka midana weeye hadduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo hadduu ogolaadana in sagaal laga dhigo marka waxaa muuqata xukuumaddii kulmiye ee madaxweynaheedii saxeexay iyo xisbigeedii oo de sbiikarku uu ahaa goobjoog inay si indhala'aana heshiiskii u buriyeen maadaamay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aanay sidiisii u raacin annaguna mowqifka waddani waxa weeye waannu ka baxnayoo heshiiskaasu nama qabto waxa weeye waannu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xidhnin waxaase aannu ogollaha haddii miiska wadahadalka la isugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay annagu waxaanu tuunsanna inay iyagu dabada ka riixayaan haddayse beri ka noqdaan oo yidhaahdaan waar waanu idinkale niyad baanu waanu u niyadsannahay in heshiiskii la sii wado annaguna waxay qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummadda ka gacan taaganmay dhanka kale waxa uu sheegay xirsi in golaha wakiilada ee somalilan ay ka hor dhaceen fasaxoodii islamarkaasina uu ku beegnaa saddexiyo labaatanka bisha
marka waxaanu leenahay maadaama oo aanay yani ka shaqaynin oo nagala shaqaynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiye fulinin maadaama oo aanay raacin brosijarkii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen ay qayb ka ahaayeen arrinta tan dhacdayoo dee iyadoo aanu golihii diidin golihiina aanu wakhtigiisii gaadhin goli hadduu fasax sharciga galo mushkilad maaha golaa wakhtigiisii guddoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu saddex labaatanka bisha fasaxu kuga yahay fasax la soo qadimay aan wakhtigiisii ahayn ayaa gudoomiye geliyey xisbiga geliyey fasaxa geliyey golihii marka dee taasuna waxay muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan haddii dee ay ka baxeen oo buriyeen annaga ka baxna
waxaa in muddaaba soo noqnoqonayay khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah kaasi oo ilaa hadda ay isku afgaran laayihiin qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o eda oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington aroori suuban dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan dadka degan magaalada cali sabiix ee ku taala xagga koonfureed ee dalka jabuuti ayaa kala kulmay saameyn dhaqaale oo wanaagsan xagaabaxa dadka degan magaalada jabuuti ee sanadkan magaaladan oo cimilo qabow lagu yaqaan xiliyada kulaylaha ayaa sanadkan waxaa ku qulqulay oo u xagaabaxay dad badan oo markii hore dhinaca ethoobiya u gudbi jiray wariyaha v o eda ramadaan muuse oo ku sugan magaalada ayaa mikrofanka la dhex qaaday dadka magaalada cali sabiix
waxaa la idhahdaa sidiiq celiy xuush baa la idhahdaa
waay bal ka waran dee sidiiq halkan cali sabiix jaadlaatay aduu suuqa dhexdiisii baynu joognaa meel suuqaan iskaga noolahay suuqaan isku joogaa magaalada waan iskaga soo soconaa
cali sabiix baatay haa magaalada dharyarta magaaladaana
bal ka waran dee magaalada magaaladu wallahi way iska fiican tahay wallahi awadeediyo degajig magaalada dadku reer jabuutina way ku soo xagaabaxeen wallaahi aduba nimcad ilaahay sanadkan dadka xoog bay u yimaadeen haa xoog baa la soo xagabaxa sanadkan etoobiyii waa kii dee dagaalihii wax ka socdeen dadku xagan bay u badan yihiin iminka ay joogaan badi waayo bal kooraanka xoog buu u go-ay iminka intaan aragnay haa kooraanka kooraanka agga kooraanka ayaa iminka yar gogoaba magaalada inta malaha dadka badan ay soo xagabaxaan malayn iyo biitooyada muhim waxay tahay shalay iyo maanta horta xoog buu yar gogo'aya kooraanku magacaygu waa iftiin xuush caateeye weeyaan waayo iftiin bajaaj baad wadataa beryahan dambana cali sabaaxuu ku batay bajaajku bal ka waran ilaa shaqadaada horta nooga waran bajaajka wallaahi shaqada bajaajku aad ba u fiican tahay ninkii ilaahay dee risiqa dhuloo dhan buu ku daadiyey ninkii iska wata dee risiqiisa risiqiisa waa iska imataa si fiicanna way noogu shaqaysaa oo alxamdulilah waa ilaahay baa noo barakeeye waan masruufkii reerkii iyo wixii yoomkaad isticmaalaysay waad ka heshaan yoomkii masruufka wax kasta waan ka helnaa alxamdulilah ilaahay baa noo barakeeye waan laakiin shidaalku wuu ka socdo bal ka waran horta ma waa naafta soo maaha naaftu ku socdaa laakiin ma nigu qaaliba maynaafadu calisabiix aduu in yarun bay de jabuuti ya ka yara roonta ka qaalisan tahay maahane sidoo kale alxamdulilah naafo waa gaaswaal waxaan ku soconno barna saansna way ku socdaan istaasyoonadiina waa daf way jiraan alxamdulilah dee nin kastaba dee tagsiina si tagsi iyo si bas baan u shaqaynaa bajaajyadu beryahan xoog bay u shaqeeyaan xoog baan u shaqaynaa dadkiina way wada barteen raac calisabiix dadkoo dhanna way wada raacaan calisabiixna way weynaato waxaan deuxième deuxième ville de jibuuti baan noqonnay way weynaatay tii labaad baan noqonnay alxamdulilah waa dhinac kastaba waan ka shaqaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax giira baraa la idhaahdaa anoo ku nool gobolka calisabiix gaar ahaan magaalada Ay, gaar ahaan magaalada calisabiix baan ku noolahay waa kaade magaaladana aad bay qurux baantahay aad bay u fiican tahay jawigeega aad buu wanaagsan yahay dhaqdhaqaaqa xarakaadka dhanka dhaqaalaha aad buu socdaa waa kaade halkaas sanadkan waxaa la yidhi xoog buu qawooday cali sabaax wanagan arkaynaa cirkii daruur mar walba bal ka waran maasha allah wallaahi cilimada ca- inay aad u qabowdahay meel kastaa laga dareemo oo maanta la joogo dadka etoobiya tegay maanta halkan bay dadka reeshibutuu badan yihiin oo indhaxaaga oo dadka saabada suuqa suu socdo dadka sibuu badan yihiin meel kastaa laga yimiday waa ka alxamdulilah wallaahi bal suuqa ka waran dhaqdhaqaaqiisa iyo ganacsigiisa halkan dukaan baad ku haysataa waan arkayaa aad bay wallaahi u fiican tahay maadaamay reer jibuuti noo yimaadeen dhaqaaluhu xoog buu kacday u ko- u kobcay suuqtuu maalintii ciida aad baynu u shaqaynay maasha allah jaadka wax kasta aad buu socdaan iyo sharaafkiiyo maasha allah wallaahi reer jibuutiga suuqa noo magaaleeya waa maasha allah dadkayga waan soo dhaweynaynaa
kuwaasi waxay ahaayeen dadka reer jabuuti ee ku nool magaalada cali sabiix oo u warramaya waryahayaga ramadaan muuse oo mikrofanka la dhex qaaday
haatanna toronto mas-uuliyiin ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo talooyin ka bixisa arrimaha bulshada gaar ahaan dhinacyada kala duwan ee ay ka mid yihiin aan idhaahda siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ayaa ku sugan magaalada toronto ee waddanka kanada iyagoo kulamo la qaadanaya qurba joogta soomaalida ee halkaasi ku sugan haddaba wariyahayaga dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa ka waraystay waxyaabaha ay qabtaan iyo weliba kulamada ay bulshadaasi la yeelanayaan islamarkaana warbixinta nooga soo diray halkaas soomaalida waa wax ku cusub xarumo madax bannaan oo iftiimiya dhibaatooyinka ka jira dalka si la isla garto dhibaatooyinkaasi islamarkaana wax looga qabto xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa hadda wada howlahaasi mas-uuliyiin xaruntaasi ka tirsan ayaan kula kulmay magaaladan toronto ugu horeyn gurey xaaji xasan oo ah guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa ka hadlaya xaruntu waxa ay tahay xarunta rasuuliyadda soomaaliyeed waa xarun loo asaasay in tala laga dhiibo arrimaha soomaaliya maadaama aan kusoo jirnay muddo dheer ee, dhibaatooyin badan la soo maray waxaan garanay in annagoo badan oo ah dad soomaaliyeed oo siyaasiyiin aqoon-yahano noocaan isugu jira ah inaanba aan fadhiisanno ee aan idhaahno maxaa hallaysan marka annagu waxaan nahay xarun rabta inay wax toosiso ma nihin mucaarad ma nihin eh, wax kale waxaan nahay aqoon-yahano iyo dad siyaasiyiin isu tegay oo raba in talo ay ka dhiibtaan si loo loo soo bata maxalaha soomaaliya xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa inta badan talooyin ka dhiibta waxyaabaha u baahan in wax laga qabto ama la hormariyo guddoomiye ku-xigeenka xarunta siciid jaamac qoorsheel oo wasiir kasoo noqday xukuumadihii hore ayaan weydiiyey waxyaabaha talooyinka ay kasoo jeediyeen ee muhiimka u ahaa bulshada een fahan in hadda maxay ahayd ummaddu ay noqoto inay yeelato go-aan ee, rabitaankoodu wuxuu yahay ogaato iyagoo aan maaragtay violent aan ku turjumayn caqliga lasoo saaro banaanka loo soo saaro anigu marka waxaan ku dadaalay dadku meel ay ku hadli karaan ra'yigooda ku soo jeedin karaan oon hal keliya ahayn ay noqotay inaanu xataa markii dhibaatooyinkan waxyaalahan had iyo joor dadku tabanayaan ha noqoto amisoonka oo ciidamada dalka jooga ha noqoto dastuurkii ha noqoto qaabkiisii uu u socdo u gurguuranayo sidii wax looga sheegi lahaa amniga magaalada jidadka xiran cuntadan dhacday oo maogtahay wadanka iska soo gelaysa waxaan mukhaadaraadku ahoo wadanka soo gelaya sida taabog baha la yidhaaho magaalada ummadda wereeriyey inaan intaasoo dhan ummadda usoo bandhignay aan kala hadalnay dowladdan runtii aan kala hadalnay ha noqoto madaxda ugu sarreysa ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha marka arrimahaan qabanay anugu arrimaha bulshada weeye waxaanu gaar u rabnay maahayn dadka qaar ayaanan fahansanayn muhiimadda xarunta sida mas-uuliyiintuba ay ii sheegeen balse yaasiin abikaro in muddaah ku noolaa dalkan kanada wuxuu aaminsan yahay in xarumaha tala soo jeedintu ay fursad u yihiin shacabka si ay dhibaatooyinkooda ugu gudbiyaan madaxda xuseen horta specially halkan aan joogno sida hadda north america oo kale ama ha noqoto canada ama maraykanka o kale ha noqoto ama weliba yurub hadda hadday noqoto xataa way jiraan dad howlahan qabta oo u shaqeeya bulshada islamarkaana u iftiimiya waxa markaas ayaga dhibaya ama waxa markaas ayaga ay doonayaan inay ka hadlaan laakiin soomaaliya waa arrin ku cusub oo badanaaba weli maynan arag dad soomaaliyeed oo raadinaya dhibaatada shacabka haysa islamarkaana u gudbinaya dowladda shacabkan soomaaliyeed dowladda gacanteeda ma wada gaarto meel walbana ma tegi karto qof kasta waxa u baahan yahay kuley ma ogaan karto laakiin haddii ay furan tahay xarun shacabkaas ay tegi karaan ama xataa weliba isla xaruntaas xataa ay baxaysa dadka ay soo weydan waxa markaas loo baahan yahay in laga hadlo qolooyinkan aniga barnaamijkan hadda wado aad ayaan usoo dhaweyn lahaa welina waxaan jeclaan lahaa shacabka soomaliya inay ku baraarugaan inay bataan dadka noocaas oo kale oo ka shaqaynaya isku xirka bulshada iyo iyo weliba dowladdaba siciid qorsheel guddoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta ayaa tilmaamay walow xarumahan oo kale ay ku cusub yihiin soomaalida in haddana markii dambe ay dareemeen muhiimadda ay u leedahay xarunta runaantii waan ogeyn inay wax uun ugaba tahay uun soomaalida ku cusub camta la soo jeedin xarun adduunku waa ka jirtaa tingtang waa jiraan waa qaababka loo dhigo daraasaadka cilmiyan ha noqoto social ha noqoto dhinac walba ha noqoto annagu markaan bilaabayna runtii qolo walba ama dowlad ha noqoto ama shacabka ha noqoto qoloba aragti ayay dhinaca ka arkaysay qoloba si iyagu markaa ku shaqaynama hesada kale ay filayeen laakiin waxay noqotay in markii dambe lasoo wado dhoweeyo inaanu maaragtay dadka shacabka runtii ay xiisaha u yeelato waxyaalaha jiro marka la taaban karo inay nagala hadlaano xataa ay yarahaan maxaa arrintaa uga hadli weyden inaanu u niraano marka arrimahaas waa lagu talo jiraa waana imaan doonaa insha allah wakhtigeeda suga inayn dowladda laftigooda aan aad ugu hambalyaynayno allahu naxariiste wasiirka weynaayo cabdiraxmaan xoosh ahaa oo ahaa raggii anaga runtii na dhiirigelinayay nala shaqaynayey ayaa maxay ahayd ay gaadhay heer isagu doodaha uu xoog noogu yimaado oo nagu dhiirigeliyo xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa hadda wadda wadatashiyo iyo wacyigelin la xiriira howlaha ay hayaan waa kan guraya xaaji xasan guddoomiyaha xarunta maadaama shirro badan qabanay waxaaseenaha gudihii dadkii intooda badan way fahmeen oo waa noo yimaadaanoo xataa way noo soo dacwoodaan idaha war saas dhibkaasaa jiree wax ka qab waxaan naqnay codka u hadlaya dadweynaha taasaa kaliftay inaan baxno oon aadno suud afrika ee aan gaarsiino dadka jooga soomaaliya joogtay hadda waxaan soo adhay north america oon rabnay inaan dadka aan fahamsiino saasaa marka waxay kaliftay inaan hadda aan afar labaatanka bishaan aan ku jirno inaan ku qabanno trono ijaarida aan la kulanno saan u fahamsiino waxa hawshan ay tahay saan aga helno mataqaanaa ee taageero xarunta tala soo jeedinta waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah cilmi baaris ay ka samaysay hanaanka hay-adaha cadaaladda soomaaliya bishii meey ee sanadkii hore waxayna soo saartay talooyin lala wadaagay madaxda xuseen nur xaaji v o a toronto
weli waxaad naga maqlaysaan v o a golaha kumeelgaarka ee militariga xoogga ku qabsaday xukunka dalka suudaan iyo hogaamiyaasha dadkii ku mudaharaadayey ayaa heshiis rasmi ah oo awood qaybsi ku salaysan ku kala sixiday magaalada khartuum sabtidii aynu soo dhaafnay heshiiskan ayaa dariiqa u xaaraya in dhinacyada iska soo horjeeda ay gole militari iyo rayid ka kooban oo hogaamin doona suudaan muddo saddex sannadooda inta laga qabanayo doorashooyin lagu soo dooranayo xukuumad rayida haddaba heshiiskan muxuu suudaan uga dhigan yahay wariyaha v o eda xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira
inta badan shacabka reer suudaan iyo qaybaha siyaasadda ayaa niyad wanaag ku soo dhoweeyey heshiiska ay wada gaareen golaha milatariga ee xukuuma suudaan iyo qolyaha mucaaradka ee horkacaya kacdoonka waddankaasi mucaaradka suudaan oo ay hormuud ka yihiin kooxda xorriyadda iyo isbedel doonka dalkaasi ayaa xalay soo bandhigay magacyada xubnaha uga mid noqonaya golaha xukumaya waddanka suudaan xilliga kala guurka xubnaha rayidka ee mucaaradka ay soo gudbiyeen oo gaaraya shan xubnood ayaa matalaya qaybaha kacdoonka dalkaasi oo isugu jira ururada bulshada xirfadlayaasha iyo axsaabta siyaasadda afhayeenka golaha milatariga ayaa horey u sheegay golaha kumeel gaarka in ciidanka ay u matalayaan shakhsiyaad ay ka mid yihiin madaxa golaha milatariga cabdulfataax burhaani iyo ku-xigeenkiisa maxamed xamdaan xamiidati iyo saraakiil kale oo ka tirsan golaha milatariga heshiiska labada dhinac ee dalka suudaan ayaa dhabaha u xaaraya dhismaha xukuumad kumeel gaar ah taasoo dalka gaarsiinaysa doorashooyin xor ah heshiiska ayaa dhigaya golaha kumeel gaarka ee ka kooban milatariga iyo rayidka inay leeyihiin suldada sare balse maamulka dalka waxaa qabanaya xukuumad kumeel gaar ah oo ka suudaan yeelanayso kumanaan qof oo reer suudaan ah ayaa dibadbaxyo ku soo dhoweeyey heshiiska maalintii sabtida ay wada gaareen milatariga iyo mucaaradka dalkaasi haddaba heshiiskan isaga ah oo ay awoodda ku qaybsadeen milatariga iyo kooxaha isbedel doonka dalka suudaan muxuu ka dhigan yahay ayaan weydiiyey maxamed bulay maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo afrika waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayid ah suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo saddex sano muddo ku dhow qaadanaysa xukunkana loo qaybsaday milatariga iyo rayid ahaan muddo ka midana waxa weye militarigu maamuli doono halka waxa weye inta kalena ay maamuli doonaan qolyaha rayidkaah sidoo kale waxa weye waxa loo qaybiyey saddex qaybood baa xukunka loo qaybiyey waa gole siyaadi ah gole xukuumadeed iyo waxa weye aqal baarlamaan waxaa la filayaa saddexdaas sano markii la gaaro in ay dalka gaarsiiyaan doorashooyin xor iyo xalaal ah caqabadaha hor imaan kara waxaa la oran karaa heshiiskan sidaynu la soconno waxa waaye labada daraf ee heshiiska ku gaaray ee mucaaradka iyo milatarigu waxyaalo badan ayay ku kala aragti duwan yihiin marxaladda soo socota ayaana waxay noqon doontaa midda waxa weeye in heshiiskan la fuliyo oo udhayani dhaqangeliskiisa uu dhab noqdo laga maradhaliyo marxaladda soo socota ayaa waxaweye caddayn doonta iyo sida waxa weye labada darafba ay uga run sheegaan sidaynu ogsoonnahay waxa weeye qolyaha mucaaradka ahi waxay shaki badan ka qabaan qolyahan milatariga ah inay dhinacooda kasoo bixi doonaan heshiiska halka waxaweye milatariga laftirkoodu ay caddeeyeen inay ka dhabayn doonaan heshiiskan fulintiisa haddaynu soo qaadano waxa weye caqabadaha ugu waaweyn oo lais oran karo suudaan marxaladda soo socda waa hortaagan yihiin waxaa kamid ah sareynta sharciga waxaa ka mid ah amniga waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo ah lafdabarta ugu weyn ee suudaan kana dambeysay waxa weye mudaharaadyadii cumar albashiir xukunka ka tuuray suudaanna ay la tacaalaysay laga soo bilaabo labadii kun iyo kow iyo tobankii ilaa ay koonfurta suudaan waagii koonfurta suudaan ee shidaal badan leh ay ka goday suudaantan kale caqabadahaasa ugu muhiimsan waxaa haysta waxaa kaloo jirta waxa weeye qolyahan isbedel doonka ah ee hadda xukunka yimi ee mucaaradka ahi siday ula dhilgarayn doonaan wadamo aynu ogsoonnahay wadamada bariga dhexe ee awoodda badan ku leh sida masar sacuudiga iyo imaaraadka oo looga bartay badanaa inay hagardaamiyaan waxaweye kacdoomada ka dhacay bariga dhexe waxaynu ogsoonnahay qolyahan mucaaradka inaysan islaamiyiin ahayn halka waxaa laga yaabaa haddii ay si fiican ula dhilgareeyaan imaaraadka iyo sacuudiga iyo masar inay guul weyn ka keenaan haddiise ay waxa weye ay keligood socdaan ama ay waxa waaye si saxa is-afgarad fiican ula gaari waayaan waxaa laga yaaba inay dhibaato ka timaado waxaynu ogsoonnahay wadamadaas aan hadda soo sheegay sacuudiga iyo imaaraadka khaliijka in uu dhaqaalaha suudaan uu aada uga tiirsanaa macaawinooyin badan ay siiyaan dhaqaalahooda ayaga gacanta ku hayaan marka waxa weeye marxaladda soo socota waa marxalad rajo badan hadda dadku muujinayaan si aada loo soo dhaweeyey heshiiska shacabka suudaan aad baa ugu soo banaan baxeen oo loogu dabaaldegay maanta oo isniin ah ayaa lagu wadaa xubnaha golaha kumeel gaarka ee ka kooban milatariga iyo rayidka in ay gutaan dhaarta dastuuriga sida ay baahisay warbaahinta dalka suudaan qolyaha xorriyadda iyo isbedel doonka dalka suudaan ayaa cabdalle xamduuga oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha u doortay inuu noqdo ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku-meel gaarka ee soo socota kaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalinta salaasada waxa uuna isla maalinta ku xigta gudanaya dhaarta dastuuriga ee dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii sabtida golaha milatariga iyo mucaaradka waddankaasi ay kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah kaasoo dhigaya dhismaha gole kumeel gaar ah iyo dhismaha xukuumad kumeel gaar ah inta laga gaarayo doorashooyin xor ah xuseen saxnuuni v o a qaahira
cabdixakiinow xilligii aana yaransan lahayn baa la gaaray haddaan irahda sow sow sow haddaan irahda maxaa kugu soo dhacaya kolley meel kale ka soo qaban maaye sow way iga baydhee barbarkayga kuma wadin jacayl birimo geyso biyo kaama maydhaan ishaad ka tuurtay waa codkii baxsanaa allah u naxariiste maxamed axmed kuluc dhegeysa aboon yab
jacayl birimo goyso iyo kaama maydhaan waxaan filayaa in badan baad madaxa saa u luxayseeyey inaad waayo waayo soo xasuusatay xumeenaan dhammaystiri kari weyne heesta laga yaabo inay dhegaystayaashu kala goodo aad iyo aad iyadaan kusoo gabagabayna idaacaddeena aroornimo waxaa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo maxmuula xasana farsamada waxaa noo haysaa
naadiya aadan baa noo joogtay caawa oo dhinaca farsamada dhegaystayaal naga caawinaysa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
كان عليه صدمة نقل